معك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay laba qof oo shacaba ku dilay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe dowladda saliibiyadda ugandha ayaa qiratay in askar iyo saraakiil horle looga laayay howlgallo ka dhacay deegaano ka tirsan shabeellada hoose kulankii u dhexeeyey mucaaradka riddada iyo murtad xasan gurguurte ayaa kusoo dhammaaday natiijo la-aan xilli uu sii xoogaystay mooshinka ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha riddada murtad xamse cabdibarre maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay ayaa dowro sharci ah u qabtay gabdhaha macalimaadka ka ah muasasaadka hoostaga maktabkaasi xaflad nabadoon ay ku dooratay beesha tolweyne oo ka mid ah qabiilka shiiqaal ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe munaasabad ballaaran oo lagu soo bandhigayay ku dhowaad boqol arday oo isugu jirtay wiilal iyo gabdha da'yarah oo dhammeeyey qur-aanka kariimka ayaa lagu qabtay madarasada imaamu shaafici ee magaalada kuunye barrow ee shabeellada hoose
جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subax isniina taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha safar sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay laba qof oo shacaba ku dilay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe sida warbixintannu ku faahfaahinaya cabdiraxiin sheekh cali maleeshiyaadka murtadiinta ayaa weli magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ka wada falal tacdiyo ah oo ay u geysanayaan shacabka musaafurka ah isticmaala waddooyinka muhiimka ah weerar bahlimo oo ay maleeshiyaadka daacadda u ah cali guudlaawe hogaamiyaha maamulka riddada hirshabeelle ay ka geysteen deegaanka eelcadda ee gobolka shabeellaha dhexe balse ku dhow magaalada muqdisho ayay ku dileen laba ka mid ah darawallada kaxeeya gaadiidka xamuulka ah ee isaga goosha magaalada muqdisho iyo shabeellaha dhexe guddiga gaadiidleyda oo isa soo bax ku qabtay deegaanka ceelcadde ayaa sheegay in murtadiintu ay gumaad ku hayaan dadka musaafiriinta ah islamarkaana ay xirteen waddada marta deegaanka ceelcadde
waxaan cabasho ka nahay maamulka hirshabeelle ee walaa dhibaatan haysee waa noo sii badiyey ummaddu waa yaaban tahay muslimiinta hirshabeelle dhibaatada ka jirta shala waxaa dhacday dadaa la dilay dadaa la dhaawacay dhowra labaatan nin waxaa la ii sheegaa inay ku xidhan yihiin balcad meel loo wada ma aqaan waa uun la wede waqooyaa loosoo wadaa la dhahay la dildili rabeena ma aqaan waa ka suurada hirshabeelle waxaana masaakiin dhibaataan ugu haysta hirshabeelle lacagaan wax bixi kara ina jirnow gaadida ka qaadaa caliguudaa waan dhibaato ka nahay dacwaan ka nahay meel kasto yaa meelow xakumubahe ma jirto arrin shabaabaa qabsaday cadale iyo uun adiga meelahan warshiiq iyo iyo raagaceele saddexda meelaan u malayaha inay ciidankiisa joogaan iyadana ammaan laguma hayo hadda shalay waxa waxa weeraray waxa dila waa hirshabeel dad masaakiina oo gaadiidleeya oo bannaanbaxaaya dhibaatadaas lagu haaya ka carooda darteed ah waxaa loogu jawaaba xabad in la dilo in la dilo ah loogu jawaaba xarig loogu daro waxaana soo gaarta ninkii dila xataa in la dalacsiiyey cali guudlaawe madaxa maamulka hirshabeelle ayay ku eedeeyeen in uu isbaarooyin soo bilqay deegaanada kooban ay kaga sugan yihiin bariga shabeellaha dhexe halkaas oo ay gaadiidka uga qaadaan lacago baad ah guddiga gaadiidleyda waxay shirkooda jaraa'id ay ku xuseen in ammaan iyo kala dambeyn ay ka jirto degmooyinka iyo deegaanada mujaahidiintu ay maamulaan shabeellaha dhexe balse meesha cadowgu jooga musaafirka lagu kadeedo halkan waxaa iskugu yimid gaadiley cabashaah ayagoo ka cabanaya maamulka liya hirshabeelle oo ugu horreeya cali guudlaawe waxaan uga cabanaynaa waxay tahay isbaarooyin tiro badan oo gaadiidka dhaqaale looga qaado isbaaradaasoo ka bilaabatay meesha ilaa ceelcadde ceelmacaan warshiiq cadale oo ay dhowr meelood ka taallo waxyaabaha laga qaadaan lacagta uu cali guudlaawa ku qaata meesheeda ceelcadde lacag la mid ah gaadiidkana looga qaadaa markaan sii marna hirshabeelle inta yartaa ay ka maamusho maanta dhibkaasna waxaa nugu hayaahina waxaa ugu horreeya ninka leh cali guudlaawe taliyaha booliiska liya xasan dhicisow wasiirka maaliyadda iyo ku-xigeenkiisa afartaasuba waxay yidhaahdeen dhaqaalaha aan ka rabna gaadiidkaana laga siiyo haddii la diina ummaddii halal ayaa iyaga amray annaga gaadiidkeena jidku ku xidhan yahay inaanna shaqaynaan go'aan ku qaadannay waxaan ka shaqaylana waa cali guudlaawe waxaa dilay ninka la yidhaha cali guudlaaw ee xasan dhicisow iyo ninka la yidhaha cabdiraxmaan ciise cadow isbaaradu maanta ma taallo ninka la yidhaha cali guduud iyo guullana iyo ceelbaraf ma taallo dadka dadka lagu dilo waa goof kuuri ceelcaddaa lagu dilo haya cid u dulqaadan kartana ma jirto nin inuu isbaaro goofkaaga iyo dhigtaan wax kuu qabayn inuu ku dilo cid u dulqaadan karta ma jirto mahadsaned cabdiraxiin dowladda saliibiyadda ugandha ayaa qiratay in askariya saraakiil horle looga laayay howlgallo ka dhacay deegaano ka tirsan shabeellada hoose waxaa warbixintan inoo haya nuur cali warsame abuushayba khasaa'ir lixaad leh ayaa ciidamada kufaarta yuganda lagu gaarsiiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose saraakiil ka tirsan dowladda kaafirada yuganda oo diiday in magacooda warbaahinta loo adeegsado ayaa sheegay in qaraxyo iyo weeraro culus oo isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka deegaanka bariira looga dilay askari saraakiil ciidan mas-uuliyiin ka tirsan ciidanka salbiyiinta yuganda ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano u b d f ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa laga soo xigtay in weeraro isbuucii lasoo dhaafay dhacay looga dilay toddobiyo toban askari askarta halaagsantay lix ka mid a ayaa ku dhintay qarax miino oo lagula beegsaday meel ku dhow deegaanka bariire boqol sagaashan shan isugu jirta saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada kufaarta yuganda ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday dagaallo toos ah iyo camaliyaad istishaadi ah oo lagula beegsaday duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose halka howlgalladaasi salbiyiinta yuganda looga gubay in ka badan afar iyo toban gaadiid oo isugu jira kuwa gaajaaman iyo kuwa ciidanka lagu daabulo qirashada ka timid saraakiisha ciidanka saliibiyiinta yuganda ee u b d f ayaa ah mid ay xaqiiqda uga qarinayaan qoysaska ay ka soo jeedaan askarta iyo saraakiisha ku halaagsantay howlgallada milatari ee mujaahidiintu ay ka wadaan duleedka degmada afgooye ee shabeellada hoose mahadsanid abuushayba kulankii u dhexeeya mucaaradka riddada iyo murtada xasan gurguurta ayaa kusoo dhammaaday natiijo la-aan xilli uu sii xoogaystay mooshinka ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha riddada murtad xamse cabdi barre khaalid xasan ayaa warbixintan inoo diyaariyay kulan shalay magaalada muqdisho ku dhex maray mucaaradka riddada iyo madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa wax natiijo ah uusan ka soo bixin iyadoona lagu kala dhaqaaqay kulankaas labada dhinac ayaa weli waxa ay isku hayaan dastuurka riddada uu dhowaan qodobo ka mid ah baarlamaanka riddada ay bedeleen kadib markii uu xasan gurguurti u gudbiyey wararka ayaa sheegaya inuu gurguurta diidan yahay inuu ka tanaasulo wax kabeddelkii uu dhowaan ku sameeyey dastuurka riddada kaas oo ay mucaaradku iyaguna mowqifada ka istaageen kulankii shalay ayaa lagu kala dareeray iyadoona labada dhinac wax heshiis aysan gaarin balse maalinta arbacada ee soo socoto ayaa labada dhinac mar kale kula yeelan doonaan kulamo ay yeelanayeen mucaaradka iyo xasan gurguurta bilihii lasoo dhaafay ayaa waxa ay ku soo dhammaadeen fashil iyadoona weli uu taagan yahay khilaafka labada dhinac dhinaca kale waxaa sii xoogaysanaya mooshinka laga gudbiyey murtad xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya kaasoo ay wadaan xildhibaano ka tirsan riddada mooshinkan ayaa la tilmaamay in ay saxiixeen in ka badan boqol iyo labaatan xildhibaan oo ay ku jiraan xubno aada ugu dhow xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya iyadoona aan la ogeyn in mooshinkaas uu fuli doono iyo in kale xilli xafiiska xamse cabdi barre ay wadaan dadaallo ay arrintaas ku fashilinayaan mahadsanid khaalid maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bacay ayaa dowro sharci ah u qabtay gabdhaha macalimaadka ka ah mu'asasaadka hoostaga maktabkaasi waa kan bashiir muxiidiin abuayman howlwadeennada maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay iyaga oo gudanaya mas-uuliyadda ka saaran sidii ay uga soo dhalaali lahaayeen kaalinta loo igmaday ayaa waxaa dhowaan degmada boolofulay ee wilaayada islaamiga ee baay lagu qabtay dowro sharci ah dowradan oo loogu magacdaray caaisho binta abibakar waxaa si gaar ah loogu qabtay gabdhaha mucalimaadka ka ah dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan iyo muasasada alxikma oo labadaba hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta si gaar ah mu'asasada alxikma oo lagu barto qur-aanka iyo culumtiisa iyo sidoo kale barashada xirfadaha muddo afar maalin oo ay socotay dowradan ayay haweenka ku qaateen duruus qayim ah xafladihii gebagabada dowradan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaha ee baay culimo iyo bahda waxbarashada ugu horeenna waxaa goobta munaasabadda ka hadlay sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka iyo sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed kalaf oo labadaba bogaadiyey kaalinta xafiiska waxbarashada ee wilaayada baay ilaahay diinkiiyo barashadiis iyo wanaagga leey walaalayaal marka maylaha gabdhaha muslimaadka ohow ilaahay fursada ilaahay siinsi khayr allah sii maktabu tarbiya wa tacliim lixarakati shabaab almujaahidiin kaalamtiya wa kagaadadeen maylana jazaakum allahu khayra taqri oo dhan muslimiinta ka yacni ka furnaya ilaahay sababtiyo ilaahay ka dabawali taqrigaasay timey mu'asasatu unesco oo daaqiyadda eh oo adduunyada walbarashan jirna adduunyada caalamka ilaa farageliydi iyo ka horseedeen jazaakum allahu khayra lilaahi darukum cala allahi ajrukum walan ini unesco laantiya walla barada koryeeno tusiye waana ka dhabeeyeen hadafkaaseetiena xaqiijiya marka ilaahay kheerkii allah badi iskuulaadkii unesco laka baranaay iyone tow munadamaad iyo laka baranaay iskuulaadka bedlan in soo badeen oo ilaahay diinjii laka tacdiimiyow rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam laka qadariyow laka sharafow mutaabacadii awlal awlawiyaad yani ete nabigeena calayhi salaatu wasalaam sunnada rasuulka laka qadariyow gabdho muxajabaad e kuriyo wiilal oo goonan shal fadheedayan ikhtilaad in jirna maktab tarbiya wa tacliim khayr allah siinsi marka gabdhaha muslimaadka hortay fadhiyaan may lahaa fursadaasaa siin marti may la faday in iisan daaciyaad nagataan in iisan nagataan oo mucallimaad nagataan ilaahay diinkeena fadhiidaan na shariidaan ilaahay ha ka abaalmariya ragga u taagan gabdhaha muslimaadka inay cilmi baraan mucallimaad ka dhigaan maktab tarbiya wa tacliim waxaan uga tahniyeynayaa oo aniga munaasabaad badanna aan kala qayb galay inay gabdhaha aad ugu dadaalayaan gabdhuhu waa indhihii ummadda wey gaala meeshay naga soo weerartay waa dumarka wey fidnadii ugu horraysay bani israa'iil ay ku dhacday haween bay ahaayeen nabigu uri wattaqu dunyaa wattaqu nisaa maxaa yeelay ummaddu gaaladu waxay rabtaa inay fasahaadiso annaga jihaad baan ku jirnaa diin ilaahay kelmad ilahay inay kor noqoto baan u dagaalamaynaa taana waxaa ka mida in gabdhuhu diinka ilaahay ay bartaan gabdhaha loogu yeero guryaha laga soo saaro marka allah idin barakeeyo wakhtiga aad bixiseen maktabkana allaha barakeeyo dadaalka weyn uu wado gabdhaha mucallimaadka ana waxaan kula dardaarmayaa inay cilmiga ay barteen gabdhaha walaalahooda ay gaarsiiyaan intaasi kadib waxaa madasha laga soo jeediyey kelimad ku saabsan dowladda iyo macluumaadka ay xambaarsaneed maanta waa maalinaan u fadhinno insha allahu tacaala inaan soo gebagabayno dowro muddo afar maalin ah halkan kaga socotay gabdhaha walaalaha ee hore u sheegay dowladaasi magaceeda waxaa la yidhahdaa caaisha binta abibakarin sidiiq shicaarkeedana wuxuu yahay ina allaha yuxib idaa camila axadukum camalan an yutqinahu oo runtii ka tarjumaysa shaqada maanta inoo taalla ka mucallimaad ahaan inaan si fiican iskiga wanaajino insha allahu tacaala dowladaasi waxaa mushaarakeeyey gabdhahaasaan hore u sheegnay alxikma iyo iskoolka alfurqaan ka socdo tiradoodana waa lix iyo toban mucallim duruusta dowladda aan ku qaadanay walaalayaal waa duruus mihani ah oo loogu talagalay insha allahu tacaala mucallimaadkaas inay zaad u noqdaan khibrad fiicanna ay ka helaan waxaan qaadanay afar maaddo ayaa halkan lagu qaatay maadada u horreysa waxay ahayd turuqu tadriis qaababka wax loo diraaseeyo laba maadada labaad la qaatay waxayd walaalayaal fan atacaamul maca annaas annagu waxaan nahay daaciyaat ila allah ducaadaan nahay guud ahaan runtii maadadaas fan atacaamul maca annaas waxayd maaddo akhlaaqiyaadkanaga iyo iyo diintanada iyo ka tarjumaysa inaan dhaqankanaga wanaajino wa innaka la calaa khuluqin cadiim waxayd maadadaasna ayadana faqraad kala duwanaa lagu soo qaatay saddex waxaa lasoo qaatay idaarat lwaqti waqtiga sidee loo maamulaa maadada u dambaysa waxayd walaalayaal fan alilqaa wataasiir cala alaakhariina sidee khudbadaha loo jeediyaa sidee kelmadda loo jeediyaa iyo sida loo ta'hiiriya ummadda kale ugu dambeynna qaar ka mid ah dumarkii maclimaadka ahaa ee loo qabtay dowladan ayaa faahfaahiyey waxyaabihii ay barteen iyo siday uga faa'iidaysteen
dowro muddo afar maalin intanin socti dowladaas oo dhanka magaca dari caysha binti abibakar shicaar shanahay ina allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqinahu dowladaas dhowr maadiyaa qaadani maadooyinkunha qaadani may kuma tahayay fanu tacaamul maca annaas duruqu tadriis iyo fanu lilqaa iyo idaarat lwaqti maasha allah eedan ku faayini anuu magacayga yahay murimo sheekh xuseen waxaan ka mid ahay macalimiintii ka qayb qaadatay dowladan maalmahaan noo soctay afartaa maalin alxamdulilah si kheer aynu ugu dhammaatay waxaan ka codsanaynaa maktabu tarbiya inay noo badiyaan dowladan camal aan ka codsanaynaa ay noo soo laalaabato mar koowaad mar mar labaad iyo mar saddexaadba waxaa ilaah mahadiya inaan ka qayb qaadanay waxaan rajaynaynaa inaan dadka gaarsiin doono saan u baranay dowlada aan ku qaadanay afar maado ay ahaayeen durqu tadriis fanu tacaamul maca annaas iyo fanu lilqaa idaaratlwaqt waxaan rajaynaynaa intaas dhan in ay ilaah naga dhigo kuwii ku camal falay macalimiinta u mahad celinaynaa ayna siiyeen shahaado shahaado sharaf ayna guddoonsiiyeen maktabu tarbiya aad iyo aad ay u mahadsan yihiin maadaama shahaadadaas ayna siiyeen maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay ayaa bixinaya dadaalaha garla'aan ah oo lagu doonayo in lagu kobciyo aqoonta bulshada muslimka ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada si loo soo saaro jiil ku tarbiyaysan qur-aanka iyo sunnaha maadaama in badan degmooyinka wilaayada ay ka socdaan horumaro xagga waxbarashada ah mahadsanid bashiir xaflad nabadoon ay ku dooratay beesha tulweyne oo ka mid ah qabiilka shiiqaal ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inoo haya waxay ahayd xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay ayna ka soo qayb galeen marti sharaf lagu casuumay taasoo ahayd yegliilidda nabadoon cusub oo ay yeelatay mid ka mid ah jufooyinka beesha sheekhaal ee degta wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu horreyn xafladda waxaa kelimad wacdi ah ka jeediyey sheekh cabdiwaaxid dadka nuqabada ah runtii ahdaaf baa laga leey waa ninka alqayim bi umuuri alqabiila nuqabadana waa laba qaybood ogaada nuqaba ahlu khayr oo ahlu salaax ee nuqaba fi shari waalfasaad midda kale dee ahdaaftu iyo ahamiyadda ay leeyihin nuqabadu waa ahamiyad aad u weyn oo shareecadaba ay ka hadasho walaqad akhada allaahu miihaaqa bani israa'iil sooma wa bacahnaa minhum itnay cashara naqiiba waa ahamiyadda ay leeyihin buu ilaahay u sheegaya weli wa qaala allahu innii macakum qaar ka mid a nabadoonnadii ka soo qayb galay ayaa iyagana ka hadlay xafladda ay nabadoonka ku magacaabatay jufada tulweyne oo ka mid ah beesha shiiqaal anigoo ku hadlaya afka beesha reer tulweyne gogoshaani maaragtay waa gogol shiiqaal ay u dhan tahay ho u dhammaatee waxay ahayde maaragtay gogosha waxaa si gaara maaragtay u dhigtay reer tulweyne ujeedkoora isagoo yahay maaragtay inay maaragtay nabadoon ay maaragtay ku doortaan kuna caleema saartaan annaga reer talweyne haddaan nahay yuusufaana isku raacnay annaga haddaan nahay beesha reer talweyne gacmo furan ku soo dhowaada khayr ku soo dhowaada waxaa kaloon soo dhowaynayaa nabadoonka meesha laga magacaabay oo beesha reer mahadal leh ay noo keeneen nabadoon soo dhowow khayr ku soo dhowow kii ummaddii raggii keenay nabadoonka la magacaabay oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa beeshiisa ka codsaday in ay la shaqeeyaan maadaama iyagu ay nabadoonka ka dhigteen leema soo wadan dadka inaa dhumiyo si hoona markaas wax u jirin ugu sheego fasahaadiyo ee ilaahay dartiisa inta meeshaan i keentay iyo inta tollow i maqlaysa kitaabka ilaahay iyo ilaahay dartiisa inii aa u shaqeeyo idinka ma igu andeecsantihiin wa waa kugu andeecsanahay anna inaa idingu kitaabka ilaahay iyo ilaahay diintiisa iyo inta qurax oo muslimnimo ah inaa idingu hogaamiyo balnaa idinka qaaday
suldaan shuceeb oo ah suldaanka guud ee beesha sheekaal ee labada jubbe ayaa ka hadlay doorashada nabadoonka cusub ee jufada tulweyne nabadoon yuusuf axmed gedef waxaan leenahay awalan nabadoona soo dhowow ku soo dhowow qalbi furan iyo gacmo furan ummaddaas waxay u baahan tahay in diin lagu hogaamiyo in kitaabka ilaahay la garab istaago walaalihii reer tulweyne way mahadsan yihiin ku soo xulay waxay kuu soo xuleen waxaa waye inaa ilaahay dartiis aa u hogaamisid cadaalad aa ku hogaamisid sabar iyo dulqaadna aa yeelatid insha allahu tacaala annana garbi gaashaanan kuu nahay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa xafladda ka jeediyey kelimad ku saabsaneed nabadoonka la doortay isagoona si guud ula dardaarmay dadkii ka soo qayb galay munaasabadda islaamku dhaqan yuu u lahaa nebigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam laga soo bilaabay iyo ka horba sida aayadda qur-aanka ilahay buu inoogu sheegay walaqad akhada allahu miihaaqa bani israa'iila wa bacahnaa minhum itnay cashara naqiiba odayaasha iyo hoggaanka dhaqanku waxaan rabnaa ummadda inay u noqdaan furayaal khayr waa la soo doortay juhdi badana lagu bixiyey beeshu in badanay ka fikiraysay hadduu furo shar noo noqdo ka warrama waa dhibaato soomaa sida nebigu alayhi salatu salaam inoo sheegay dadka waxaa ka mid ah wr dad mafaatixul khayra furayaasha khayrka wata qufulada sharkana wata cagsigeedana kuwo kaleu nebigu wuxuu ku sheegay inay mataqaanaa yihiin furayaasha sharta dhanka kalena ay yihiin qufulada khayrka waxaan rabnaa marka naqiibkeenu inuu noqda beesha inuu furo khayr u noqda oo dadka deriska la ah iyo beelaha wax ku leh xuquuqda ku leh markii la yidhaahdo naqiib yuusufaa yimid dadku waxaan rabnaa inay bishaaraystaanoo khayr ay xaajadana ku dhammaanaysa in la yidhahdo min galabta laga bilaabo naqiibka beesha intaa la isugu soo baxdo geedahan aan u fadhinno mas-uuliyad ayaa ku saaran nebigu alayhi salatu wasalaam wuxuu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi ugu dambayntiina munaasabad ballaaran oo lagu soo bandhigay ku dhowaad boqol arday oo isugu jiray wiilal iyo gabdho daayara uu dhammeeyey barashada qur-aanka kariimka ayaa lagu qabtay madarasada imaamu shaafici ee magaalada kuunye barrow ee shabeellada hoose waa kan cabdiqani maxamed waxay ahayd munaasabad lagu maamuusayey ku dhowaad boqol arday oo dhammaystay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka taasoo ka dhacday deegaanka kuunye barow ee wilaayada shabeellada hoose munaasabada oo ka dhacday howlka madarasada imaamu shaafici ee magaalada kuunye barow ayaa waxaa kasoo qayb galay culimaa udiin mas-uuliyiin waxgarad waalidiin iyo maamulka madarasada waxaana laga jeediyey kalimaad kala duwan ugu horeyn waxaa xafladda lagu daafuray aayaadka qur-aanka kariimka oo uu akhriyey mid ka mid ah ardaydii qalinjabisay إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا sheekh mustafe asalafi oo ka mid ah culimada soomaaliyeed oo xafladda kelimad ka jeediyey ayaa si aad ah ula dardaarmay waalidiinta جزاكم الله خير caruurtan waa ilqabowsigeenna waa waa ziinatu alxayaati dunya weeye taa waxaa u daliila allah subxaanahu wa tacaala nebi min ambiyaa'ihi ayuu wuxuu ugu bishaareeyey bilawlaadi allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wabasharnaahu bigulaamin xaliim yaa zakariya inaa nubashiruka bigulaamin ismuhu yaxyaa bal u fiirso waa nebi yaa ilaahay wuxuu ugu bishaaraynayaa awlaad marka waa nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala na siiyey aan ilaahay ugu mahad celinno maxaa nala gudboon waxaa nala gudboon awalan inaan tarbiyada carruurtaan ku dadaalno ilmaheenna tarbiyadooda inaan aad iyo aad aan ugu dadaalno inaynu ka warqabno markay guriga ka baxaan ay xoogaa naga maqnaadaan xaaladahoodii inaan aad iyo aad ula soconno waxaa jira waalidiin qaar carruurtoodii aad u daba taagan sidoo kale maamulka madarasada imaamu shaafici ayaa faahfaahin ka bixiyey taariikhda madarasada iyo dufcadaha ay soo saartay magacayga waa macalin axmed ee mudiirka madrasada imaam shaafici haddaan ku hormaro awalan madrasada waqtigay furan tahay waxaa la asaasay madrasada kun afar boqol soddon iyo lixdii bisha rajab waxaa laga joogaa maanta kow iyo toban sano ayaa laga joogaa inta ay furan tahay madarasada koowgeeda asalkeeda kunyo barow laga asaasay madarasada waxaa ka qalinjeebisay ilaa lix dafcadood maanta waxaan u fadhinaa dafcadii toddobaad dafcadii toddobaad oona oga takharujaysa ilaa arday ku dhow toddobaatan arday ayaa dafcadii toddobaad ku qalinjebinaysa waana dafcadii toddobaad oo maanta aan u fadhina xafladeeda ugu dambeyn qaar ka mid ah nuqabada gobolka ayaa hadallo koo kooban xafladda ka jeediyey iyagoona muujiyey farxaddooda ku aadan xafladdan qalinjebinta ah ikhwaani waxaa ilaahay aada iyo aada ugu mahadsan yahay ilqabobsiga allaha uuna siiyey ee qurato acyunka ah ubadkeeni ahlu qur-aanka ah oo maanta xafladoodii lasoo bandhigahayo litacfiid ilqur'aan aad baan ugu faraxsannahay ilaahay waxaan leenahay intii diyaarisay iyo intii goosha fadisay iyo intii ku dadaashay dhammaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran allaha xifdiyo awlan allah subxaanahu watacaala ayaan u mahad celinaynaa xafladan mubaarakada isugu kaayo keenay wax lagu farxo waxa ugu qiimaha badan ugu qaayaha badan ayaan maanta dhex joognaa arday toddobaatameeyo ayaa ka takharujayso maxay madrasadan imaamu shaafici markay madrasadana markay ugu horreysa ma ahan xaflado badan oo arday saa uga takharujayso ayaan kasoo qayb galnay ilaahay baa ku mahadsan madarasada imaamu shaafici ee magaalada kuunye barow ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose waxa ay ka mid tahay madaarista ugu faaca weyn uguna tayada wanaagsan waxaana madarasada horay uga soo takhrujay ilaa lix dufcadood oo xifdiyey qur-aanka kariimka iyo culumtiisa mahadsanid cabdiqani guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu